عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني صحيح
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم هذا كان باب أمور الإيمان أي باب بيان أمور الإيمان إيمانك أمور تيسا بل عدين تأدبو باب كيدي هي oo adugu waa umuurihii iyo acmaalihii iyaguba iimaanka ahaa bal taas bayaankeedii buu baabkani u yahay waana ka aayadda inooguba keeni doona iyo xadiidka kan kaba dambeeya kollayna arrintan inoo soo socotay waxayd kitaabuliimaan laba maqaamna sheekhu raximahullahu tacaala waa ku bilaabay oo iimaanku inuu qowl iyo camal yahay iyo iimaanku inuu siyaadayo nuqsaamana bal taas labada arrimoodba ama labada qayboodbaanu ee markii hore umuurihii uu laba yimayd abwaabtan socotaana kollay taasay ku imanaysaa acmaashii inay musamal iimaan galayso oo ay iimaankii qayb ka mida tahay waana ta uu abwaab kala duwan uba dhigan doono gees kalena tafaawudkaas iyo dee siyaadada iimaan inay jirto dee ziyaada hadday jirtona nuqsaani way jiraysaa bal taasba weeye daba baabkan wuxuu u baabaysay baabu umuuri liimaan waa baabu umuurin hiya liimaanu bal umuur caddaynteed iyadu nafteedu ah iimaankii oo iimaankii qayb kaba mid ah taas buu baabkeedii yahay iyo qowlilaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmagrib walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri walmalaa'ikati walkitaabi wannabiyiin waaata almaala calaa xubihi dawi alqurba walyataama walmasaakiina wabna asabiili wasaa'iliina wafi riqaab ilaa aakhiri alaaya waa umuurtii sheekhu raximah llahu tacaala halkan oo macnaa bal shucabtii iimaanka iyo umuurtii iimaanka aayaddani wax badan bay kulansatay xadiidka uu raacin doonaana isaguna tira ayuu inoo sheegi doonaaba ah shucabta iyo khisaasha iimaanka ah ee baabka uu raacin doono bal marka aayaddan ilaahay wuxuu laysa ma aha nin albira biriga birigu waa ismu jaamicun lianwaaci alkhayr macnaa biriga ee oo birigu kuma koobno oo birigu guud ahaan ma aha uun an tuwalluu ina u jeedisaan wujuuhakum wejiyadiinna qibala almashriqi waalmaqribi xagga bari iyo xagga galbeed oo macnaa birigu guud ahaan kuma koobna uun umuurtii qiblada taas kuma koobna ee birigu waxa weeyaan waaba dee acmaalaha kala duwan ee soo socda bacd almufasiriin baa waxay yidhahdeen aayaduna radin waxay u tahayba dee nasaare iyo qolooyinkii yahuudeede iyagu jihooyin gaara sheeganayay lahaa qiblada iyadunbaaba qiblaa wax kalena maba jiraan umuurtii birigana halkaa kuba koobayay dee wax kaa camsanna waabaa lagu fasiray oo ah macnuhu umuurtan ku tacalluqsan qiblada uun birigu inaanu ku koobnayne birigu waaba kan iyo waa umuurahan walaakina albira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri walaakina albira birigu man aamana bal waxaaban odhanaya walaakina dal biri weeye ruuxa u saaxiibkaa ama cidda u saaxiibkaa bir ee ku sifowday inuu bari yahay khisaashii birigana kulansatay waxa weeye man aamana biاllaahi walyowmi alaakhir amase walaakina albira birigu waxa weeye man aamana biru man aamana weeye ruuxii bal sifaadkan iyo umuuraha soo socda laga helay birigiisa kaas baa biriga dhan kaamilka ah kaasuu yahay oo walaakina albira biru man aamana billaahi walyowmi alaakhiri ruuxii rumeeyey ilaahay iyo maalinta qiyaame walmalaa'ikati malaa'igtii rumeeyey walkitaabi kitaabkiiyo walnebiyiina nebiyiintii rumeeyey wa aataa siiyey oo almaala xoolihii calaa xubbihi maca xubbihi iyaahu iyadoo la jirto jacayl uu xoolihii jecel yahay naftiisa ay ku dhegan tahay oo kuwa bakhayraya iyaday taasi jirto maca xubbihi iyaah dawi lqurbaa qaraabada kuwii u saaxiibka ahaa dee waa yagii cid wax la taarto ama la xidhiidhiyo ciddii ugu horreysay weeye mudnayd iyo walyataama agoomihii iyaguna aan aabbayaa lahayn xoolana aan haysanba iyo walmasaakiina dadkii iyaguna baahnaa masaakiintii wabna sabiili kii socotada ahaa ee musaafirkii ee martidiina waa soo geli wasaa'iliina kuwii iyagu dee waa baahi daraaddeed iyo xaajo daraaddeed dadka wax weydiisanayay baryootamayay taas wafi riqaabi wa fii faki riqaabi ku bixiyo xoolihii qooraha iyo riqaabta fakinteeda oo addoon mukaatab ahaayoo dee xoolo lagu xidhay kitaabadiioo bal markaa wixii ururinaya kaasoo lagu xoreeyo waaba taas addoon laguma soo iibiyaba oo saa laguma xoreeyo dadkii la qafaashay ee la haystay ama dayn ha loo haysta ama dee diin ahaanba ha loo qafaashay oo lagu furto guud ahaanba fakar riqaab way shamlinaysaaye waa qooraha fakintooda iyo xoreyntood wa aqaama ogay asalaata salaada wa aataa bixiyaa zakaata oo sakadii mafruudada ahayd weeye kuwa horena waa wixii dee dhaafsanaa sakadan faradka ee dee xuquuqdii maalkaba ahayd ama nadbiba haba noqdeen ama xaalooyinka gaar waajib sakadii dhaafsanba haba noqoto oo maalkii laguba leeyahay laakiin tani waa sakadii mafruudka ahayd walmuufuuna waxa weeye bal haddaba kuwa ama walaakina albira ay walaakina dalbiri man aamana ama walaakina albira biru man aamana labaduba dee waa iska waa tawjiihiyadii a'imadee walmuufuuna kuwa haddaba kaa rumeeyey ilaahay iyo maalintii qiyaamo iyo dee intii umuurihii kale la rumaynayay xoolihiisiina bixiyee cidda matalan masaarifta caynkaasa kuba bixiyey salaadiina oogay sakadiina bixiyey walmuufuuna kuwa oofinaya bicahdihim cahdigooda iyo ballankooda idaa cahado idaa cahadu llaha aw cahadu lkhalqaba hadday ilaahay cahdi la galaan ama ay khalqigaba cahdi la galaan cahdigooda oofinaya wasaabiriina fi lba'saai bal halkan koley mufasiriintu halkan waxay dhahaan dee waxaa lagu nasbinayaa uun waa iyadoo madxi sababta waxay dee daahirku wuxuu keenaya imaka iyo icraabtii wada socotay wasaabiruuna buu keenaya waa tan walmuufuuna bicayni dee marfuucay noqoto walmuufuuna bicadhim idaa cahaduu iyo taas haddii bal halkaasoo kale albira aan dee waxa weeyaan dee ismigii laakiinaba uyo man aamanana khabarkiibuu dhacayay marka halkana iyadoo nasbisan bay dee qur-aankii ama qiraa'adii la aqriyey oo wasaabiriina wa amdaxu markaa kolley dee waa sabirku ahmiyada iyo mansilada weynuu leeyahay bal umuurtii diinta uu shamrinayo oo daacadii sabir bay u baahan tahay oo macsiyadii laga tegaya sabir bay u baahantaho alaamtii iyo aqdaartii loo adkaysanaya waa sabirba haddaba asaabiriina waa amdaxu waxaan ammaanayaa asaabiriina kuwa sabraya oo kuwaasi waa dee khasladan iyadna sabirku umuurtii iimaankay kaba mid tahay horta ee waa mansilada iyo ahamiyada ay leedahay waasaabiriina fi lba'saayi waa xaaladii faqrigii iyo baahidii iyo taa u adkaysanaya kuba sabraya wadaraa-i bal waa tafaasiirtiiba dee kolley imaka kitaab tafsiirna ma joognee waan laqbaynaynaaye waa adara'na waaba dee darigii marka ama durigii badan oo kale waa xanuunkii oo kale iyagii kuba sabraya waxayna alba'si dagaalka iyo xarbiga iyo waqtigii taasna adkaysanayo sabraya kuwa caynkaasee bacnaa ama waxa weeyaan xaalo faqri xaalo marad dagaal iyo taas intaba u adkaysanaya kuwaas baa dee iyaguna ammaan mudan oon ammaanayaayo iyaduna kaba mida dee kuwa iyagu birigaas iyo kuba sifoobay ulaa-ika haddaba waa kuwa almawsuufuuna bimaa dukiruu umuurahaas laguba wada sifeeyey aladiina kuwii weeye sadaquu fii iimaanihim iimaankooda kuwa ku run sheegay iimaankooda uu dhan yahay kuwaas weeye wa ulaa'ika kuwaasi humulmuttaquuna iyagun baaba ah dadka ee shirki iyo acmaal xunna ka dhowrsaday wanaaggan kaliya sifaadkaa kalena laba yimi oo dee awaamirtii uba dirmo iyagun baaba ah kuwa ilaahay kaba cabsanayee taqwo taama kuba sifoobay qad aflaxa almu'minuuna kolley waxaaba dee malaa ruwaadda qaarkoodna halkan way dhacday iyadoo bal matalan halkan in caadif uu yimaado ama wowdii caadifad ahaydoo taa hore wa qowli illaahi tacaala laysa albira iyo wa qowli illaahi tacaala markaa laba yidhaaho imakana halkan caadifkii unbaa xadfan ilaahay qowlkiisii uu yidhi qad aflaxa almu'minuuna oo iyadana dee sifaad iyo khisaal mu'miniintan khisaashoodii ah taas baa iyadana kuba sugnayd aayaadkaa suuratulmu'minuun uguba horeeya bal markaa kolley umuurtii iimaankan kuba jirnay marka la eego dee umuurtii ictiqaadkii iyo acmaalo kala duwan halkan way nooguba sugan tahay taas way nooguba sugan tahay ee laakiin in marka la eego tacdaadkii dee umuurtii iimaantu tan bal xadiid baa wuxuu kuba yimi iyadoo abaadar weydiiyey rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sheekhu ma soo saarin shardigiisana ma gaadhsiisna waxa weeyaan inuu iimaankii weydiiyey markaas buu aayaddan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aqriya waana macno uu sheekhu ishaarayo marka waxa ay tahay sidaa musama albir umuurahan oo dhambi ay u hoos imanayaan ayay musama liimaanna camaalahani hoos imanayaanoo dee iimaanku waa qowl iyo camal camalkiina waa taaniri camalkii qalbiya camalkii jawaarixba camalkii qalbiya oo ictiqaadkiina halkan waa ku sugan yahe camalkii jawaarixna way kuba sugan yihiin bal ha kala dunaadeen wax badan iyo wax maali iyo umuuro haddaba saa musama albiriba khisaashan oo dhamme ay uguba sugan ay u hoosgelayso ayaa musama liimaanna khisaashani ay u hoosgelayaan oo acmaashii iimaanka iyo umuurihii iimaanka kuwani ay kaba mid yihiin markaas arrin kalena way jirtaa halkan shuraaxdu ay soo qaadaan oo ah sheekhu inuu ishaarayo iyadoo xadiid inoo soo socdo iimaanku dhowr iyo lixdan shucbe inuu yahay bal aayaddan iyo aayaddan iyo aayaadkaa ugu horeeya mu'minuun oo kale dee axaadiidtan waa lagu soo biirine in halkan haddii la doono in la tiriyo shucabtii iimaanka iyo qaybaha iyo ajsaada rasuulka ilaahay sheegay meelaha lagaba qaadanayo ay suurtagal tahay labadan aayadood iyo umuurihii shabbahayay iyo axaadiidii kale khisaal ay u timi inay iimaanka kaba mid yihiin in shucabtaa xadiidka inoo soo socota lagaba tiriyo waayo umuuro badan baa halkan nooguba sugan qad aflaxa almu'miniina aayaadka u horeeya khisaal baan kaba helaynaa dee axaadiid inoo socon doontana waxyaalo kale waana sheekhu imika aayaadkan buu horlacugaba dhigaye axaadiid ama khisaal buu tirin doonaa wixii axaadiida saxiixa kuba yimi ee khisaashii iimaanka kaba mida bal taasba weeye marka umuurahaniba umuurtii iimaankay kaba midiin ama umuurihii musama liimaan soo hoosgelayay saa musama lbiriba ay u hoosgelayaan wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamadi qaala xadaanaa abuu caamirin alcaqadiyu qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaalin can cabdillaahi bni diinaarin can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala bal xagga senda horta dee waa rijaashii waa xadii kitaabkii kutubtii kitaabkaa qur-aankaa dabadeedba ugu asaxsanaa asaxyadaa waxaa keenay ugu asaxsan yahay wuxuu sheekhu ku gaabsaday xadiidka saxiixa uun markaa rijaashan uu wax kaba warinayaana waa rijaashii dee hiqaadka ahaydee inay xadiidku saxiix iskama noqonee waasidadooda iyo sanadkan buu ku noqday darajada kuba gaadhuu ku saxiix noqday laynoogu soo naqliyeyna inagu rasuulka ilaahay lamaynaa kulmin bukhaariya lamay kulmin sanadkani waa wixii axaadiisu ama ay noogu sugnaanaysa ama aan kuba celinayno markaa dee axaadiisna waa axaadiisiiba saxiixa ahayd waxoogaa hadday jiraan kitaabkan axaadiida aimada qaarkood kalaam ay ka keeneen taa mid mid baan insha allahu tacaala u arki doonaa markaan xadiidkaas soo gaadhnana ama xadiidku waa ka mid inoo soo marana ee waaban ku joogsan doonaa biidnillaahi tacaala ruwaaduna in kitaabkuna kolley isku martaba maaha ruwaad axaadiidan baan isku mid ahayne axaadiidan waa axaadiid usuula uu sheekhu ixtijaaj ahaan iyo baabka asal bay u yihiin uu kuba warinayo duruqda qaarkoodna wuxuu usoo qaataa xadiidka dee mutaabacaad buu ruwaadda qaarkood markaa ruwaadda qaarkood oo aan darajadaa sare gaadhsiisnayn sababtuna cid kale xadiidkii warinaysa iyaguna way la wadaagsadeen marka taqwiye iyo duruqda badinteedaa loolaba yimi bal dad saasna way jiraanoo kuwaasna u yar baahan isku baraarujinayo nadar ee bal markaa laakiin haddana kitaabku si u socdo bal waa muhim cilmiga waxaa la yidhaahba rijaashu dee xadiidku waaba laba qayboodoo midna waa ruwaadiisoo la barto midna waa mutuntiisa la barto waaba soo cali bnu madiini ay dhahaan waa rijaalba waaba dee waa nisfu cilmi lxadiidba laakiin haddana imaka axaadiidii way inoo sugnaatay laakiin dee barashadoodu kolley muhim bay tahay bal waxyaalahan kolkol habeenba in baan isagaba ishaari doonaa cabdillaahi bnu muxamedkan ayaamihii aan madkhalka soo haynay bukhaari waa tii aan abtirsiintiisaan soo sheegnay awowgii muqiirana ama aabihii awowgiina inuu nin bukhaaro ka talinayay gacantiisa ku islaamay baan soo sheegnay maalintaas baa waxaan soo sheegnay sheekhiisan cabdullaahi bnu moxamed ilmusnadi waa ninkan waayo cabdullaahi bnu moxamed iljucfi baa la yidhaha waa aabihii awowgii ayuu ahaa ninkaa bukhaaro markaa kaba talinayay ee bukhaari amase awowgii awowgii haddii barhkood haddaan eegna xaafid bnu xajar suu magaca magac ziyaado meesha jira waa ninkii markaa bukhaare ka talinaya muqiira uu gacmihiisa ku islaamay buu dadkiisii yahay ama tafiirtiisii yahayba waana sheekh bukhaari axaadiid badan uu ka wariyo laba nisbaa u timaado aljucfiyu iyo almusnadiyu jucfi waa reerkaas bukhaari baa loo nisbeeyey walaahaankan laakiin waa reerkii uu kaba dhashay almusnadiyuna waxay idhahaan markaa hore axaadiida musnadka maraasiisha iyo waxyaalahaasi iska ilaalin jiro axaadiida musnadkunbuu urursan jirayoo sanba almusnadi loo yidhaahaye bal waa nin kitaabkan bukhaari iyo tirmidi ayuunbuu kaga suganyay ususha kale iyo kutubtan kale afarta ah riwaayo kuma laha xataa muslim kumaba laha waa tirmidiye waana dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa isagu taabicina maaha atbaacu taabiciintiina maaha laakiin waa raggii la kulmay kii ugu waaweynaa bal ninka ku xigana abu caamir alcaqadi cabdullah malik ibni camrin baa la yidhaha waa nin atbaacu taabiciintii dhex ama kuwii ugu dambeeyey ah oo hiqa ah ee laakiin magaciiso waa cabdimalik ibni camrin sulaymaan ibnu bilaalna waa taabic atbaacu taabiciintii dhexe weeye waa labadooduba waa atbaacu taabiciintii way kala wenyin kutubta lixda ana uu ku wada sugan yahay sulaymaan sida abuu caamirba ugu wada sugan yahay laakiin nin kaloo sulaymaan ibnu bilaal la yidhahyo lixda kitaab kuba sugani maba jiro waa ninkanoo keliya un sulaymaan ibnu bilaal ataymi mowlaahum waxa weye almadani waa nin kale ma jiro oo kutubtaas isaga laga bilaabo ilaa sanadka intiisa dambena waaba reer madiina bal waa intan kagaba gaabsanayo abu saalix iyo dee uu inagu badnaan doonaa cabdullaahi ibnu dinaarna kutubta lixda ah waa nin taabiciya oo dee khaasatan ibnu cumar mawaalidiisiibuu kaba mid yahay ama aalu cumarba waana ninin magacan dee rag kaley wadaagsaneen baa dinaar jire laakiin wax cabdullaahi ibnu dinaar la yidhahyo kitaabkan inooguba imanaya bal in kutubta lixdaa nin cabdullaahi ibnu dinaar albahraani la yidhaho ibnu maaja un ku sugan oo daciifaaba jire laakiin ninkan axaadiidta saxiixa ah leh ee kutubta bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba kusoo noqnoqda waa ninkanun isna ninka kale waa nin ibnu maaja un kuba sugan oo daciifa oo dabaqadiisana ah bal wuxuu yihi marka abu hurayra radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaala halkan qaaliban anahu bay xadfaan waa la akhriyaa laakiin kitaabaday iska gooyaan waana caadada muxadisiintu siday kuba socoto wa can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaala wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku bidcun dhowr weeye iyo wa situuna shucbatan dhowr iyo lixdan laamood ama khaslo weeye oo dhowr iyo lixdan amar ama juz iyo khaslo ayuu iimaanku yahay dee iimaanku tasdiiqi un maaha waa taan idhi waa qowl iyo camalba waa isyahay qalbiga camalkiisii oo ictiqaadkii ahaa waa mid in acmaashan dee iyaguna iimaankii unbay kaba mid yihiino haddaba waa dhowr iyo lixdan shucbo ama khaslo iyo jus taas buu noqonayaa iimaanku walxayaa-u xishoodkuna shucbatun waa laan ama waa khaslo ama jus min aliimaani iimaanka ka mid ah oo xishoodkan na isaguna iimaanka qaybihiisii iyo umuurtii iimaanka ayuu kaba mid yahay waata aan lahayn sheekhu raximahu llahu tacaala aayadda ama labada aayadood ee kuwa waa aayaad boqod aflax lmu'minuune iyo xadiidkan kulmintan uu kulmiye halkan oo kale umuuruliimaanna uu uga dhigtay tarjamo waaba isagoo inoo tilmaamaya in shucabtan badan ee rasuulka ilaahay sheegay dhowriyo lixdanka halkan aan kaba tirin karno iyo axaadiidta kale ee saxiixa ee inooba timu isagu qayb dhan soo aroorinayo bal taasba weeye waxaana jirta laba imaam oo a'imadii diinta kaba mid ahoo dee walow rag kaleba ay isku dayeen laakiin kutub bay ku khaas yeeleen ay shucabtan kuba tiriyaan mid imaam waa mutaqadim oo xaliimi baa la yidhaha waa qarnigii afraad raggiisii oo alminhaaj fii shucab iliimaan waa kitaab madbacaysan kollay kaa kitaabkiisa ma hayo ama ma aragba oo saddex mujalad baan filayaa isagoo muxaqaqa uu ku madbacaysan yahay ee waxaa isagana ka dambeeyey oo shucab uliimaan leh bayhaqi macnaha xadiidkan bay asal u ahaa khasla khaslay u tirinayaan umuuro aayaddan inooguba suganna meelmeel bay kuba imanayaan dee baxti baxti bay kuba imanayaan kitaabkaa bayhaqina waa madbuuc walow marka hore kitaabkaa kale asal u yahay oo horta markuu dhigaanayo khasladan hadalkii xaliimi uu soo naqlinayo marka dambena wixii uu ku kordhinayo kuba kordhiyo bal kitaabkiisuna iyadoo la taxqiijiy uu shan iyo toban mujalad mujalad farisa u mooye kuba madbacaysayo bal waxaan leenahay khasaashan ayma kala duwane laakiin bal axaadiista waxay noogaba magacowday mooye ruuxu mid weeye rasuulka ilaahay baa sheego dee taa waa ta aan ictiqaadinayno ee laakiin inuu umuurahan mid mid la isugu taago mid kasta loo ogaado kol haddaan inay iyagu nusuusan guud bay raaceene laakiin xadiid rasuulka ilaahay kuba tiriyey ma jirte mid mid inaynu doonno inaynugu ogaano taa laynaguma kalifin oo macnaa wax dee ruuxu bal aimadu waxay yidhaaheen iyo waxay tiriyeen sharaxyada waa ka helayaa kutubta kalena waa ka helayaaye laakiin haddana aqoonsiga caynkan aan aqoonsano haddii aynaan mid mid u wada garan dhammaantood oo aynaan dhammaan wada helin taasi waxba hoos ugama dhigayso wixii aynu naqani ku camal falkeeda aliimaanu bidcu wa situuna shucba walxayaau shucbatu min aliimaan alxayaa qayb buu inoogu keeni doonaa isagaa tarjamo gaarintan iimaan kuma jirno keeni doona kole alxayaana walow luqadii ay dhahaan waa ruuxiyo waxaan kuba yimaadeen garanayne markuu wax uu ka baqanayo in laguma ceebeeyo dee taasoo kale kaba cabsanayo waxaan kuba yimaadeen laakiin sharci ahaan waxay kuba tacriifiyaan waa khuluqun yabcasu cala ijtinaabi alqabiixi wayamnacu min altaqsiiri fii xaqi di lxaq waa dabiico ruuxa ka horjoogsanaysa mee ku xambaaraysa wixii fiicnaa inuu la yimaado ciddii xaq lahaaba ama ilaahay ha noqoto ama dad haba noqotee xaqoodii inuu ku gaboodfalo taas baa in waxaan ka horjoogsanaysa taasi markaa maxay keenaysaa dee waa waxay xishoodkuba markaa wixii au fiicnaayo wanaagsanaa inuu la yimaado ina ka tegoodno fadeexo iyo xumaan baa kaba timaadiyo ciqaabi ayuu ku xambaaraya wixii xumaana kabayn bal maalan wanaagsanaa la yimaado wixii xumaana uu kaba dheeraado san buu iimaankii ugaba mid yahay iimaankiibuu qayb ka mida yahay dee walibana waa laga hooseeyaa dee waana lagaba sareeyaa xadiidka lafdiga saxiix waa kan muslim baa waxaa dhacay dee aclaaha kalimatu laa ilaaha illa allah wa adnaaha imaadatuladac ada can ariiq waa muslim saxiixiisa waxaa ugu heer sarreeyana laa ilaaha illa allah waxaa ugu hooseeya imaadatada can ariiq intaasoo dhanna kol haddii iimaan la yidhi macnihii sheekhu marka horeba uu inoo soo baabaysoo ahaa iimaanku inuu ziyaado leeyahay nuqsaanna dee uu aqbalayo ayaa taasna inoogaba imanayo dee khisaashaasi way kala badan tahay way kala sarsaraysaa dee ruux dhammaysan iyo ruuxaan dhammaysanna dadku way yeelanayaan markaa tafaawudkii iyo tafaadulkii iimaan halkaasuu jirayaaba waa dhowr iyo lixdan walxayaa shucbatu min alimaan kolleyna dariiqan waa ka aan hayno dhowr iyo toddobaatanna waabay timi iyadoo shakiya way timi bal wuxuu leeyahay xaafid halkan dhowr iyo lixdan riwaayadan buu sheegayaa can abi caamir oo kale ee sheekha layskuma khilaafin oo kale inay dhowr iyo lixanteen laakiin saxiixa muslim wax ka duwan baa inooguma sugana iyadoo abu caamir laba imaam oo aimadii kaba mida sheekhadii muslim ay kaba wariyeen dhowr iyo toddobaatanna way jirtaaye ee laakiin bal dhowr iyo toddobaatanna way timi shaki iyadoo ana way timi kolleyna waxay barhkood raajax yeelaan tan la hubo oo ah dhowr iyo lixdanka inuu yahay kuwana ka mid weeye tii ugu hooseysay waa imaadatulada can dariiq tii ugu sarraysay waa kelimadii towxiidkaba dee xishoodkuna qayb ka midaba weeye kolley qorooyinkiina sharaxaysana halkan wuu tirinayaaba xaafid ibnu xajar bal umuuraha iyadoo la eegayo un waxyaalihii waxay u soo arooreen baabun almuslimu ruuxa muslimkii man shaksi weeye salima ay badbaadaan almuslimuuna min lisaani wayadi tarjamo kale sheekhu lamuu imane waa xadiidka matnigiisii buu tarjamo kaba soo dhigtay isagoo tarjamadii xadiidkii un soo qaatay waana kan xadiidkii xadaanaa aadamu bnu abi iyaasin qaala xadaanaa shucbatu can cabdilaahi bni abi safari waismaaciila can ashacbiyi can cabdilaahi bni camrin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala anahu qaal bal kolley aadam bnu abi iyaas waa sheekha bukhaari muslim riwaayo kuma leh laakiin aimo kale oo qolooyinka nusuusha kolley kuma wayda kulmayne kaba wariyaa waa jiraa waana nin dadkii atbaacu taabiciintii uguba dambeeyey aabihii abu iyaasna kolley cabduraxmaan magaciisa waa la yidhi naahiyana sharaxan waabay kuba sugatay in laba yidhi bal waa sheekhada bukhaari bal waxaan cabdullaahi ibnu abi safarkan abi safarkan saciid ibnu yuxmid baa laba yidhaahaayo waa taabici isaguna ruwaad uu leeyahay kutubta lixdaa waa ku leeyay laakiin waa inankiisii ninka wax laga warinaya ismaaciilkan cabdullaahi ibnu abi safar waxa weeyaan laba socdana waa ismaaciil ibnu abi khaalid oo isna kitaabka ku badnaan doona oo reer bal matalan jariir ibnu cabdilaahiyo reerkoodii ah inoogu soo noqon doono oo taabiciya bal waa laba taabici shacbina waa taabici kale oo caamir ibnu sharaaxiil oo raggani kitaabkay kusoo noqnoqon waana a'imadii dee shacbi iyo wuxuu yihi markaa cabdillaahi ibnu camrin qaala rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh almuslimu raxa muslimki waa muslimkii man saliima waa muslimka kaamilkee dhan weeye man shaksi weeye saliima ay badbaadeen oy ka nabadgaleen almuslimuuna dadkii muslimiinta ahaa min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa oo dhibkiisa ay ka nabadgaleen af iyo adinba dee hadduu dhibku meel kale kasoo fulayana waa maqsuudo waa loo jeedaa waa guud ahaanba dhibkiisa laga badbaaday ee labada nise dhibka intiisa badani waa meesha ay kaba yimaadaan oo carabkuna de waa kaasoo waxa weeyaan dhibkiisu waa iska badan yahay bal waxaa dhici karta gacantu in aani gaadhin buu gaadhayaa oo dad aanu sooba gaadhin buu ruuxu dhibi karaa wax ka sheegi karaa dacniyaya kuwo kale gacantu iyadu waabay kaba kooban tahay ee haddaba dee gacantuna acmaasha badankeeda waxaa lagulaba yimaado weeye markaa maqsuudku ruuxaa ka dhibkiisii ka ilaaliyay dadkii kale muslimiinta ahaa kaas weeye muslimka kaamilka ee isaga islaamkiisu uu dhan yahay kolleyna sheekhu raximahu llahu tacaala islaamka iyo iimaanka iimaankii kol hadduu dee acmaashiba ay ka mid tahay oo isaga musamihiisii soo gelayso islaamkiiyo iimaankii mutaraadif bay halkan noqonayaan marka dee ruuxaas isaga badbaadadaa lagaba helay isagoo dee khayrkii kalena iyo xumaantii kalena iska dee iskaba dhowraya khayrkii kalena laba imanayo wixii awaamirtii inaa ilaalinaya waa muslimka kaamilka waa iimaankiisu waa dhan iyo waa tafaawudkii iimaan iyo tafaadulkii halkaas waaban kaba faa'iidaysanaynaa in xaggan muslimiintana dee waa dadkii muslimiinta inta badan waxa waa biictibaar alaqlabe gaalkii marka aan xarbi lagulaba jirinee ama ay ahayd in dee la badbaadiyo oo kale isagiina dee arrinkii dhibkii lagaba daysto waa soo gelayaaye laakiin waa wuxuu qaydkani yahay uun ama tani kharaja makhraj alghaalib weeye waayo muxaafadat lmuslim calaa kafi ladac nakhihi lmuslim way ka sii adag tahay dee umuuraha kale kolkol qoladan kale dee waxaabaa meeshii iman karta in dagaalmo dadkii kaba dhexeeyaaba iman karta laakiin iyagana ciddii ay ahayd in laga dee la badbaadiyo way soo gelaysaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi walmuhaajiru ruuxa muhaajirkiina man hajara ruuxa kaba tegay weeye maa naha llaahu canhu wixii ilaahay u diiday ee uu kaba nahiyey ruuxa muhaajirkii macnuhu hijradu kuma koobno uun beled laga tago oo beled kale la tago iyadoo hadda diintiiba lala cararayo waa hijro dee waqtina waabay lahayd dee waanay waqti kastana way joogtaa haddii sababteedii lama helo laakiin hijradii taamka ahayd waqti kastaba joogtay ruuxa mar kastaba lagaba laga doonayay ee mar kastabana dee isaga saarnayd inuu fuliyaa waa isagoo ka taga wixii ilaahay subxaanahu watacaala u diiday kaba taga marka wixii ilaahay u diiday hadduu kaba tago in eg waxaa soo gelaysa awaamirtii uba dirmanay in amarkii oo lagaba tagana waa layskaba nahiye wixii layna amray in lagaba tagana waa layskaba nahiyeoo iyaduna kolley umuurtii shareecada iyo taas waxa weeyaan way inoo shamlinaysaa labada arrimoodbe almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi waalmuhaajiru man haajara maa naha allahu canhu waa ruuxii kaba hijrooday ciddii waxa weye wixii ilaahay uba diiday oo maaha ruuxii dee intuu soo hijrooday beledkiisii kaba tegay arrinku intaasun hijradu uguma dhamma ee maxaa taasun inuu iskuna dee ictimaadsada ma aha ee wixii ilaahay kaba nahiyey guud ahaan inuu kaba tago ayay hijradii taamka ay noqonaysaa waana hijro marka saba joogta oon iyadu ku xidhnayn awqaadda qaarkeed iyo asbaabo qaarkeed un aan kuba xidhnayn wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala qaala abuu cabdillaahi waa isagii sheekhii kitaabka lahaa weeye وqال أbو معاaوية xdثnا داوuد عن cاamر qال سمعت cبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وqال cبدالأعلى عن داوuد عن cاamر عن cبداللahi عن النبي صلى الله عليه وسلم bal سندka hore haddaan dib in yar ugu noqono waxaan شhucba uu kaba wariyey cabdاللahi بن أbي sفr iyo إسmاaعيل بن أbي khاaلد iyagaana شhacbi kaba wariyey siiqadin haddaan eegno waa cani shacbiyi can cabdilaahi bni camrin waa cabdilaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma wuxuu sheekhu noo sheegayaa qolooyin kale oo bal matalan cabdilaahi bni abi safar iyo ismaaciil xadiidka riwaayadiisa la wadaagsaday oo shacbi tacliiq ahaan buu iyaga halkan soo naqliyey sanadkoodii muu dhammayn oo wuxuu yidhi abuu mucaawiya yidhi xadaanaa daawuudu daawud ibn abi hindi weeyo kitaabku inooguba iman doonaa can caamirin caamirkani waa shacbigii halkii shacbi markii hore laga cabiray buu can caamir yidhi laakiin maxaa jirta markii hore waxaan soo aragnay cani shacbiyi can cabdilaahi bni camrin caamir muxuu yihi shacbigi qaala samictu cabdallaahi halkaa ay suurtagal ahaydba dee inaanu kaba maqlinay cidi u dhaxaysay neecantu taas kuma keenayso sariix kuma aha uun in dee la kala maqlay ruux aanad kaba maqlinba can fulaan waa tidhaah bal riwaayasha hadday dhacday si wax shacbi iyo cabdilaahi bnu camrin ninkuba dhex jiro tii buu sheeku caddaynaya inuu cabdilaahi bnu camrin shacbi uu ka maqlo wuxuu ihi samictu cabdallaahi can inabiyi sala allahu calayhi wasalam taas wey tacliiqa labaad oo cabdilaclaa waxa weeyaan ibnu cabdilaclaa uu kaba warinaya muxuu idhi isaguna daa-uud buu kaba wariye daawuuda can caamirin can cabdilaahi can nabiyi sala allahu calay wasalam tii horena maxay ku kala dunaanayaanuun ee tii hore waxa weeyaan shucbo dariiqiisa ahayd shacbi nisbadiisaa la sheegay tan magaciisiibaa xusan halkaa hore can cabdilaahi bni camrin laba dhameeyey halkan can cabdilaahi unbuu yidhiba incantina way taallaaye adigu waxa weeyaanuun waa duruq mutaabacaadahoo duruqdii hore uun inoo badinaysa inoona xoogeynaysa waxyaalihii bal matalan ay ku kala dunaayeenna waa umuurta aan sheegnay kulle xadiidkana ee waxa weeyaan waa xadiidka macnihiisaas oo ah inuu xadiidkaa dee isagu geesna markay noqoto wixii dhib oo dhan dadkii muslimiinta in lagaba haysto xadiid keenayo ruuxii taa lagaba helay baa islaamkiisu islaam dhan noqonaya ka antaa laga helin islaamkiisu ma dhamma tafaawudkiiyo tafaadulkii meeshaa way noo faa'iideynayaan xaggan hijradana hijradu kuma koobno uuntii xisiga ahaydee hijradan macnawiga oo waqti kastaba ruuxii dee la socotoon kalna kaba hadhahayn lagabana doonayo ayaabaa hijrada dhan ee taamka ah bal waxa weeyaan taasba iyadna xadiidka qaybtiisa dambe weeye kolley axaadiid kaleo dee umuuraha qaarkood kula midina way noo soo socdaan waxaanu inoo tirinayaa khisaashii iimaanka iyo khisaashii islaamkee baabun ayulislaami khayrun ayulislaami ay ayu dawilislaami may afdal baan ujeedaa khayr way dambaysa ayulislaami afdalu ay ayu dawil islaami weeye islaamnimadka dadka uu ehelkaaya oo asxaabta ama muslimiinta ah keebaa afdalu u fadli badan oo muslimiinta markay noqoto keebaa u fadli badan jawaabta xadiidkay nooguma iman xadaثna سacيid بن yaحya بn سacيid الqurashiي qaala xadaثna abi qaala xadaثna abu burdata bn cabdالlahi bn abi burdata can abi burdata can abi musa radي الlah canhu qaala anahu qaal bal sanadkan kolley waa sanad dhammaantoodna reer wada kuufa aba oo sanadkan imakaan hayno waa reer wada kuufee saciid ibnu yaxya ibnu saciid aabihii buu ka warinayaa yaxya ibnu saciid waana nin qurayshoo reer bani umaya ah yaxya ibnu saciid ibnu alcaas way kolley yaxya ibnu saciid alqadaan oo la dabaqiina waa jiraa yaxyahan laba yaxya oo kale oo imlo saciid laba idhaa ka yar horeeyaana waa jiraan oo afarta dee malaa kitaabka kuma soo noqnoqda waxaa meesha inoogu suganan abuu burdat bnu cabdillaahi bni abi burda manaa kunyadii raawigan iyo awowgii kunyadiisa isku mid ah abu burdahaasna abu muusa alashcari buu kasii warinaya horta bal intan abu burda iyo inta ka dambaysa waa qoys keliya abu burdaha hore waxaa magaciisa la yidhaha burayd ibnu cabdilaahi baa la yidhaahaa burayd baa magaciisa la yidhaha kunyadiisna waa abu burda ama awowgii abuburdaha kale oo uu xadiidka naftiisa kaba warinayo xadiidka awowgiibuu ka warinayaaye kollay magaciisa caamir iyo xaarid iyo waa la yidhaha kunyadiisaasuu kuba shuuroobay abuburdaha labaadna xadiidka wuxuu ka warinayaa aabbihii oo waa ina abu muusa alashcari waana nin taabiciya markaa intoodan abuburdaha hore oo burayd aan nidhi magaciisaa laydhaa abuburdaha labaadoo awowgiina ah uu kana wariyuu laba kulmay ayaa isaguna aabbihii abu muusa alashcariya waa in abu muuse kaba warinayo bal waa qusroo taas ayaa xadiidka kale warinaya marka abu muusa wuxuu hi radia allahu canhu qaala anahu qaal qaaluu waxay idhaheen yaa rasuul allahi macnaa dad baa yidhi rasuulka ilaahay ow riwaayo muslim oo kale oo bal saciid ibnu yaxyaa uu waxa weeyaan uu kaba wariyey isnaadkan bukhaari uu kuba wariyey halkaa qaaluu waxa taallay qulnaa yaa rasuulallaahi markaa dadkii yidhi abu muusa kaba mid ahaa oo waxaanu nidhi rasuulkii ilaahay ow ayulislaami afdalu ay ayu dawilislaami bal taqdiirka waasaan waayo jawaabtaan eeganaynaa dadkan islaamka u ehelkaa ama muslimiinta keebaa u fadli badan qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man salima almuslimuuna min lisaani wayadih riwaayadii hore kolley bukhaari lama wadaagsan muslimtan waa ay wadaagsadeen waa man salima ruuxay ka badbaadaan almuslimuuna muslimiintu min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa ay ka badbaadaan waa dhibkiisa guud ahaan weeye oo dhibkiisa guud ahaan inay gacantiina afcaasha inteeda badan isagaa lagulaba yimaadaa carabkuna waa waxaa isaguna xarakadiisuna ay sahlantahay dhibkiisuna uu badan yahay bal ka acamsan sidaan soo sheegnay inta uu gaadhaya ay ka badan tahay intii gacantu ay gaadhaysay kii labadaa ilaaliya kol hadduu labadaa ilaaliyeyna dee xubnihiisii kalena waa ilaaliyeyba oo uu ilaalinaya iyo dhibkii kaysa kale haddaba waa ruuxaa dhibkiisa ay muslimiintu ka badbaadaan kaas baa dadka muslimiinta ka uguba fadli badan ee uguba mudan taas baa ah weeye oo bal matalan taas kale xadiid kalena waa inoo soo socdaa su-aashan su-aal ku dhow laba weydiiyey jawaabtuna ay ka dunaatay markaa dambaan arki doonaaye bal jaanibkii horta in waxa weeyaan dee islaamkii iyo iimaankii markaan nidhaahnaba xataa bukhaari halkan waa dee laba mutaraadifa kol haddii iimaankii acmaashina ay hoos gelayso dee isla markaas waa marka labadooda ay wada socdaan baa midna ictiqaadkii lagu koobaa midna acmaashii kale laguba koobaaye islaam kale haddii layidhi waa iimaankiina waaba dee waa isla mid unba dadkii muslimiinta kol hadday kala fadli badan yihiin ay kala khayr badan yihiin tafaadulkii iimaanku iimaanku waxa weeyaan dee inuu bal matalan taas waa meesha kuma sugan oo ziyaado dee ay kala iimaan badnaanayaan oo markaa waa iimaanku inuu dee ziyaadayo nuqsaamayana taas oo ziyaadadiina aqbalayo nuqsaan uu aqbalayo kol haddii meeshii dadkii muslimiinta ay waxaan ay laba imanayaane camala ku kala mudan yihiin acmaashan ay kala badsadeenna waa umuurihii iimaanka weeye bal taas baa waa baabkuna ama kitaabku wixii inooguba baabaysnaa ama de kitaabkuna aynu bilowgiisina kuba soo aragnay inuu nogumaba socdo munaasabaduna taas bay ahaanaysaa arrin kalena waxa weeyaanba dee marka umuurtii iimaanka laba tirinaya khasladan ah badbaadada ruuxa dhibkiisa laga badbaadaa umuurtii iimaanka iyo khisaashii iyo shucabtii iimaankay ka mid noqonaysaayo jaanibkaasa baabkii kan ka horeeyey ayay calaaqaba laba yeelanaysaa bal baab kaleo ku dhowina waaba kan sanadkan sidaan soo sheegnayna waa sanadka wada kuufiga laga bilaabo hindee sheekha bukhaari ilaa saxaabiga saxaabigu markii dambe dee kuufa ayuu degaybe baabun idcaamu dacaami min alislaami cuntadii oo la quudiyo oo dadkii la siiyo islaamku ka mid yahay xadiidkii baa inooguba imanaysaa oo inoogu soo socdaa wuxuu ihi musanifka xadaanaa camr bnu khaalidin qaala xadaanaa layso can yaziida can abi lkhayri can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana rajulan sa'ala nabiya sala allahu calayh wasalam bal sanad kolley dee waa badnaanayaayo laakiin bal qolooyinka ama magacoodii aanu dhammayn baa markaa muhiimaynan kol hadday rijaashii saxiixayiin hiqaadii ruwaadayiin aan iskuba sii baraarujino kolkol mooyaan ama yar la daa'iftii isnaadka ay kaba sugantay ama qiso yaroo mu'ahira ama qiso oo kale iyo waxyaalahaas uu kulansanaysa tarjamadii ama umuuro kale mooyaane se casharkuna inooguba socdo ballayth ibnu abi sacad kolley waa imaam aynu soo maray waana dabaqadii imaam maalikiyo waanan aadba u qiimo badnaayoo madhabba lahaa asxaa laakiin dadkiisii iyo asxaabtiisii baan hagaag u naqlin cilmigiisii oon dabdin sida dee aimadan kale dadkii asxaabtooda iyo kuwii ka dambeeyey kuwaasi ay taxriiriyeen ay u naqliyeenoo bal markaa taasoo xataa shaafici baa lagaba soo naqliya inuu yidhaaho layt ibnu sacad isagaa imaam maalik ka faqiihsanaa ama kaba sii aqoon badnaa jaanibkaasi walaakiin dayacahu asxaabuh asxaabtiisii baa dayacay bal waxaa lagaba soo naqliyaa inuu imaam shaafici yidhaaho waxa weeyaan ruux aanan la kulmin oonan soo gaadhin ama aanay suurtogelin inaan la kulmo oo dee aan ka qoomamooday la kulan la-aantiisaas waxa weeyaan ma jiroon dee laba nin buu magacaabay oo uu leeyahay kamaan murugoon kamaan qoomamoon la kulan la-aantooda inta laba nin kaba qoomamooday la kulan la-aantiisa waa layth ibnu sacad iyo ibnu abi dibi ibnu abi dibi kolley waqtigu dhintay sagaal jir babuhay waxa la arkaa beled kalena waa ku noolaaye si u gaadhi lahaa waa adkayde laakiin layth hadduu dee malaa hore masar u tago waaba la kulmi lahaaye macnuhuna waa mansilada sare ee uu lahaa layth ibnu sacad markaa yaziidkan ka dambeeyey yaziid ibnu abi xabiib baa laydhaa waanu inagu soo noqnoqon doonaa waa nin caalimo culimadii taabiciintii ka mida bal raggii reer masarna sanadku waa wada reer masar isaguna kani kii hore hadduu ahaa reer kuufe waa kana waa reer masare culimmadii bal waxaaba la yidhaha intii isaga ka horreysay reer masar waxay u cinaayoon jireen maqaasida iyo siyarta iyo taase umuuraha xalaasha iyo xaraamta jaanibkaas kumay badnayne isaga ayaa ah raggii qeybta weyn kaba qaatay cilmigaasi inuu saldhigo oo jaanibkaas ay aada uguba ihtimaamaan daba waxaa ka dambeeya abulkhayr kunyadunbaa inoo taalla waana nin kaloo faqiihahay oo reer masaroo caalima marhad ibnu cabdilaahi baa laydhaha abulkhayrkan marhad ibnu cabdilaahi baa laydhaha alyazani bal waana taabici yaziidna waa taabici baan leenahay ee laakiin way kala weyn yihiinuun marka abulkhayrkan waanu inagu soo noqon doonaa marhad ibnu cabdilaahi baa laydhaha wuxuu yihi cabdillahi ibnu camrin ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey annabiya sala allahu calayhi wasalam ayul islaami khayrun eegtii hore ayul islaami afdalu bay ahayd imaka tan dee khayr iyo afdalla ma sii kala dheeraanayaan islaamka keeba u khayr badan markii hore waxaan ku yarayn yar qadaray si aanay u badnaanin waxyaalaha meesha kaba xadfani ayul islaami afdalu waa ayu dawil islaami afdalu dadka muslimiinta ah iyo dadka islaamka u saaxiibkaa keeba u mudan keeba u fadli badan taasna waxaa keenay jawaabta rasuulka ilaahay kuba jawaaba uu shaqsi man salima almuslimuuna yidhi baan leyna dadka muslimiinta ah waa markaa dadka dawil islaamka keebaa u mudan ee u fadli badan kaasbaa u fadli badan waana taas tanna maxay tahay ayul islaami khayrun cibaaradu waa cibaaradii un laakiin maxaabay noqon kartaa imaka halkan si iyadana aan eegno jawaabta xadiidka aan kaba helayno ayul islaami ayu khisaali lislaami wey islaamka khisaashiisa shucabtiisa laamihiis iyo qaybihiisa teebaa khayrun khayr badan oo halkan aan kaba dhigno khisaashi shucabtii iyo deebaltaa aan kaba dhigno taas maxaa rasuulka ilaahay kuba jawaabay qaala tudcimu addacaama wa taqra'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrif tudcimu kolley dee waa masar baan kuba awilaynaa ama dee anti masariyadeed baan qadaraynaayoo macnuhu noqdo an tudcima dacaama weeye se calaa xaddi qowlihim tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu oo kale oo tudcimu dacaama ay an tudcima inaad quudisid addacaama cuntada oo cuntadii dadkaa baahan aada siisid ama iyadoo bisil aada siisid ama iyadoo qaydhin aada siisid dadkii muxtaajiinta ee baahnaa addee cuntadii siisid ood quudisid ruuxaas wa taqra-u an taqra inaad aqridid asalaama salaamti ujeedadu aada salaamtid weeye aada tidhaahid oo dee markaaad la kulanto calaaman carafta ciddii aada garato korkeedba aad ku aqridid iyo waman lam tacrif an taqra' asalaama salaamtii inaad aqridid macnaa aada tidhaahid oo aada salaamtid calaaman carafta ciddii aada garateed laba kulanto iyo waman lam tacrifkii aad garaba macnaa salaamtaadu inay noqoto aada gudoon adoo gudanayo xaqii islaamnimo waayo ruuxa muslimka iyo ruuxa kale ee muslimkaa wuxuu ku leeyahay dee marka uu la kulmay inuu salaamo ayuu kuba leeyahay bal taasoo kale adugo markaa ujeeddadaadu ay tahay ilaah daraaddi iyo xaqaa muslim gudashadeed iyo shicaar islaam weeye salaamtu shicaarkii aada muujinayso wax kale aanay ahayn taasna waxay keenaysaa ruuxu inuu ruux mutawaadica noqdo cid kastuu la kulmaba uu salaamo matalan taas bay keenaysaa dee aanu salaamtina ku koobnaan garasho say dee salaamteenu tahay guud ahaanba dee inagoon iskala qaadahayn salaamteenu ay garasho tahay aanay kuba koobnaane ilaah daraaddii iyo ruuxan muslimkaa xaqiisa gudasho iyo shicaarkan islaamka muujintii taasoo kale ayaaba islaamka khisaashiisii iyada u khayr badan bal imaka horta mid weeyaane arrinkii ahaa tafaadulkii iimaanka iyo iimaanka siyaadadiisa iyo nuqsaantiisu dee labada xadiidba way nooga muuqataa taasi waa daahir oo inuu dee siyaado aqbalayo nuqsaanna aqbalayo kol haddii dadkii muslimiinta ay kala fadli badan yihin waxay ku kala fadli badan yihinna waa wixii ay dee diinta kagaba dhaqmeen ama umuurihii iimaanka iyo islaamka ay kaga camal faleen ku kala fadli badnaanayaan daacadii buu iimaanku ku siyaadaya kuna nuqsaan dee macsiyadna uu kuba nuqsaamaya bal taas wey iyo jaanibkan kaloo ah acmaashii kol haddii aanay isku mid ahay inay kala fadilan tahay oy maraatib leedahay dee ruuxii camalkii martabada sare la yimina inay simaartii kaba dhalanaya waa camalfalkii dee umuurihii iimaanka uu fulinaye iyadana taas tafaadulkiiba inooguba sugan iyo ziyaadiya nuqsaan aqbalkeedo bal guud ahaan kitaabkii wixii uu inooguba socday axaadiidtani way inoogaba muuqataa arrinta kale jirtaa waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh su-aal baaba la weydiiyey waqtiyo kala duwan iyadoo su-aashii mid ahaydba ayaa haddana jawaabtii ay kala dunaatay ayulislaami khayr ayulislaami afdal iyo su-aalooyin kale oo bal matalan intay taas kuba dhowaayeen haddana rasuulka ilaahay wax kale uu kuba jawaabay kolley bal culimmadu jawaabahooda ay tan umuuraha ay kuba jamciyaan ama ay isugu geeyaan ama ay kaba jawaabaan waxaa kaba mid ah arrinkani waxaa iskhilaafkan rasuulka ilaahay jawaabtiisa ay iskhilaaftay waa dadkan saa'iliinta xaalkooda ama saamiciintiibaa kala dunaayo kala dunaa oo markaa waxa weeyaan waxaaba dhici karin markaa dadkan ama waqtiyada la weydiiyeyna way kala dunaayeen waqti baahi jirto oo dadkii bal maalan waxa weeyaan ay gaajaysan yihiin oo kale dadka idcaamkooda iyo waxsiintoodu dee camal kaloo khayro oo kaloo waqti kala dhici karlayd ka mudnaa ayuu markan isagii baahidan jirta iyo xaaladan jirta fadligiisuu badnaanaya marka taasoo kale waa mid waqtigii awqaadihiibaa kala dunaayoo kale dadkan saamiciinta ama saa'iliinta ruux kastaba rasuulka ilaahay dee waxaaba la arkaa wixii isagu ama uu fahamsanaaye uu garanayana waa iska daynaya waxaa dhici karta inuu kuba gabood falo ama uu fudaydsadana waa uguba jawaabayay oo kale oo ruuxii bal matalan laga baqanayay in isaga carabkiisa iyo adinkiisa oo kale iyo jaanibka inaanu dabdin dee taxdiir iyo digniin loogaba digayo dadka dhibkooda af iyo adinba laguba dhibo ayaaba ruuxii muslimkee dhammaamo islaamka dadka dhawil islaam ruuxa laga badbadaada ka ugu mudan inuu yahay oo kale ruuxii jaanib kale bal matalan isagu waxa weeye taqsiirkiisu ahaa ayaaba rasuulka ilaahay ama saamiciintan bal matalan ayuu uga sheegayo bal markaa kolley arrinkoodu waxa weeyaanuun jawaabahan rasuulkee kala dunaaday waa dadkan saa'iliinta ayaa kala duwan ruux keliyo saa'ila muuhay waqtiyadan su-aasha la weydiiyey waqtiyadaasi waxay keensanayeen iyo baahida waxay ahaydna way kala dunaayeen marka umuurahaasay islaba khilaafeen mid kastaana waa camal mudan ee laakiin dee camalku isagoo waqtigan hadda kii mudnaa aba uguba mudnaa ayaa dhici karta shaksi kale marka loo eego ama waxa weeyaan waqti kale marka loo eego uu camal mafduula noqonaya camal kale kaba fadli badnaanaya bal markaa taanta maaha kuwan uun dee umuuro kalena way jirtaa iyadoo rasuulka ilaahay camalkii ugu fadliga badnaa la weydiiyo kol salaadii calaa waqtiha kuba bilaabay kol waxyaalo kalea kaba horeeyey marka taasunbaanay kolley jawaab noqonaysa axaadiidan iyo wixii la midka ahaa xagga marka la eega jawaabta kala duwan iyadoo su-aashu ay mid ahayd bal culimmadu waxyaalihii ay halkan ama umuurahan ay kuba sharxeenba ama ay dee ku jamciyeen taas baabay noqonaysaa baabun min aliimaani an yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih bal qolooyinkeedna fadxa haysta kalley aniga dee waa dabco qadiima daarulfikri weeye mar hore xadiidkan markii uu qabanayey camr bnu khaalid allays can yaziid can abilkhayr kaasi isagu wuxuu inoo ah waa taan idhi imaka ka hore waa kuufiya kan waxaan idhi waa reer masar laakiin sharaxa waxaa iiguba sugan sheekhu markuu qabanayay isnaadkan labaad hada lisnaadu kulluhu basriyuuna sida kii ka horreeyeyba reer kuufa uu yahay ka ka dambeeya basri maha wax sheekha ama xaafid ibnu xajar kaba dhacee dee waa akhdaada dabacaadku ay leeyihiin qolooyinkiina intaanu baabun min aliimaani bilaabin waa hadalka sadarka ku xiga uun ee ayay noqonaysaa ee cibaaradaas ah hada lisnaadu kulluhu basriyuuna waa khada madbacadeede sawaabku waxa weeye in la yidhahdo hada lisnaadu kulluhu misriyuuna wey isnaadkana waa reer masar reer basra maaha reer basra ka inoo dambeeyo soo socda ayaa ah reer basra oo markaa kii hore reer kuufuha kani waa reer misra kan imanka inoo bilaabmayaana ay kaasaa reer basre laakiin halkii dee miimtii ayuu baaba u bedelantay un weeyaano xaggii khada madbacadeeda wax kale maaha mana aha xaafid ibnu xajar ee waa madaabicda uun aniga waa nuskhadayda waxaa dhici karta nuskhooyinka kale haysataan inay dee saxan yihiinba baabun min aliimaani iimaanka waxaa ka mid a an yuxiba inuu jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibu linafsi iimaankay taasi ka mid tahay khasladan waa jacaylka uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa laba jecel yahay taasi iimaankay ka mid tahay xadiidkan inoogaba soo socota xadaثna musadadu qaala xadaثna yaxya can shucbata can qataadata can anasin radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam وعن xuseyn lmucalimi qaala xadaثna qataadaة can anasi can الnabiyi slى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal manaa sheekhu laba sanad buu xadiidka uu kusoo wada wariyey inoona soo gudbiyey waan agta aan leeya waa sanadkan guud ahaanba waa reer basra saxaabiguna waa reer basra oo dee basraaba kuba dhintay dee uu markii hore uu madiine kaba tegayna waa halkii uu degay musadad ibnu musarhad oo sheekha bukhaari ah yaxyuhuna waa yaxya alqataan ama yaxya ibnu saciid shucbana waa ninkan naguba soo noqnoqonayay imaamkan qataadatu ibnu dicaama can anas laakiin muxuu yidhi imanka aniga ha xaiima taalabe wa can xuseynin almucalim oo macnuhu waa maxay labadaba musadadunbuu ka wada warinayaa musadad baana in isna yaxya alqadaan buu ka warinayaaye laakiin laba dariiq weeye yaxya can shucbata can qataadata can anas iyo yaxya uunoo can xuseynin almucalimi iyo xadahanaa qataadatu can anasin marka meesha waxa weeyaan una halka siman waa qataade iyo xuseyn ibnu dakwaan almucalim almuktinoo way idhaahaane bal taas labadaasaa siman waa laba taabici shucbana labadiiba waa xaweeyeyn bal waa shucbuu la siman yahay wala uu ka weya isagu ka horeeyo arrinka jiraan waxa weeyaan qataada isagu muxuu yidhi can shucbata can qataadata can anasin waa dariiqa shucbe ka kalena waxaa inoogu sugan xadahanaa qataadatu can anasin intaa ay yar kala dunaayeen baanu markii horeba isu raacinoo se markii dhoweyd baan soo arkaynay saciid ibnu abimarkaa safar iyo inuu ismaaciil ibnu abi khaalid israaciyey halkan wuxuu isu raacin waayey lafdigoodaa yar kala duwanoo inuu qataadana in dariiqa shucbana can qataada ay tahay halkanna xadaana qataadatuya laakiin waxaan leenahay waa sanad isaguna mawsuula uun musadad dariiqiisunbaana lagaba warinaya taasi waa mid iyada xaggan dadku waa dadkii dee iqaada xusein ibnu mucalim xusein ibnu dakwaan baan leenahay almucalim iyo almuktib iyo mucalim buu ahaaye bal taasna waa nin isna hiqaatu ruwaad kaba mide wuxuu yihi markaa anas ibnu malik can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal laa yuminu ma rumaynayo axadukum axadkiin xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii waa walaalkiisii muslimka ahaa maa yuxibu wuxuu la jecel yahay linafsihi naftiisa taas uu laba jecel yahay ma rumaynayo bal laa yuminunadin macnaa iimaankiisu ma kaamil noqonayo ma buuxsamayo weeye waana umuurtayno iimaanka siyaadadiisa iyo nuqsaantiisa halkaa uu baabku ama xadiidku uga daliil noqonayo maaha ruuxii kol haddaanu walaalkii la jeclaan wuxuu naftiisa la jecel yahay inuu gaal noqonayo iimaanba aanu la helahayne ee waxa weeye iimaankiisu iimaan kaamila oo dhan oo buuxa ma noqonaya waa iimaan nuqsaani ay ku sugan tahay waa iimaan ay wax kaba dhiman yihiin taas buu noqonaya kol haddaan khasladan oo dee khisaashii iimaankiibaa ka mida waa camalkan ama khasladan oo khisaashii iimaanki iyo shucabtiya ayaa ka maqan markaa saa daraaddeed iimaankiisii waxaa kuba sugan ee nuqsaan baa kuba suganoo iimaankiisu ma buuxsamayo ma dhammaanayo ma kaamil noqonayo weeye iimaankiisu kol haddaan taa lagaba helin xagga marka la eego walaalkana waa walaalkiisii muslimkaa waayo xadiidkan duruqdiisa oo weliba xusein almucalim dariiqiisa ayaa wuxuu xataa yuxiba liakhiihi lmuslimi waa walaalkiisa muslimkaa ilaa uu la jeclaado weliba waxaa la socotay dariiqa maa yuxibu linafsihi min alkhayr maaha wax kastaba waa wuxuu naftiisa la jeceliyo khayra shaygii daaco iyo wanaag iyo khayr ahaa waa soo gelaya waxyaalihii mubaaxaadkaana way soo geli macsiyadiiyo xumaantii baa baxaysa ilaa uu walaalkii la jeclaado wanaagga uu naftiisa laba jecel yahay iimaankiisu ma dhammaanayo bal matalan markaa waxaan leenahay nafyigan waxaa looga jeedaa nafyu kamaaliliimaani asluliimaan maaha waanay kalaamka ku badan tahay iyadoo shaygii la anfiyo ujeeddaduna ay tahay kamaalkiisii waxa la anfiyaya eenu asalkiisaba ahaynba weeye taasba wey marka la eego khasladanna in ruuxa isagu walaalkii la jecel wuxuu naftiisa la jecelyahe khayra laba jecel waa ruuxaan xasad iyo xiqdi iyo iyadu waxyaalaha caynkaasa iyo balqishi iyo naseexo la-aan iyo qalbigiisu ka nadiif yahay ka dahiranba weeye ruuxa caynkaasina de waa ruuxa iimaankiisu uu dhammaanayo iimaan taama uu noqonayo bal markaa taas weeye waxaan laftigan khayrneen soo kordaan leenahay xadiidka duruqdiisa qaar bay kuma sugan yihiina daacaadkii iyo waxyaalihii kale mubaaxaadka ayuu naftiisa la jecelaa dunyawiya way soo wada hesgelayaan oo xabaxay uun waxyaalihii manhiyaadka ayuunbaaba baxaya haddaba ruuxaas iimaankiisu ma dhammaanaya ilaa khaslada lagaba helo markaa bal khisaashii iimaanka maxaa kaba mid ah arrinkan ah ama shucabtii bay ka mid noqon inaad walaalka la jeclaato waxa naftaada laba jeceshahay xataa yuxiba liakhihi maa yuxibu linafsih baabun xub rasuuli sala allahu calayhi wasalama min aliimaani rasuulkii ilaahay jacaylkiisa la jeclaadaa iimaankiibuu kaba mid yahay oo dee isagu kii hore waaba kaba weyn yahaye bal jacaylka rasuulkii ilaahay la jeclaadaa isaguna shucabti iyo khisaashii iimaanka ayuu kaba mid yahay wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa abulyamaani umuurahan uu kaba cabirayo kolley waa iska tafanun tii hore wuu horreysiiyey min aliimaani buu tarjamadii hore ka cabiray halkanna waa dambaysiiyey xuburasuuli min aliimaani buu yidhi markaa waa iska waxba imika halkan waxaynu dee layidhaaha tanna taasuu horreysiiyey tanna taasuu dambaysiiyey say bacda shuraax yidhaaheen uma baahninbe waa iska tanwiicun cibaaradii unbuu yar noocyo iyo siyaalo kala duwan iyo tafanun uba soo dhigtay un weeye wuxuu yihi markaas musanifku xadaana abulyamaani qaala akhbaranaa shucaybu qaala xadaana abu zinaadi can ilcaraji can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaala abulyamaan iyo shucayb habeenkii dhoweyda waatii aan soo hayno xadiidkii dheeraa ee hiraqli qisadiisii ay kuba sugnaayeen waa kii inooguba sugnaa abulyamaan xakam ibnu naafic shucaybna shucayb ibnu abi xamsa la yidhaah waxaan laakiin maalintaas soo aragnay shucayb zuhri buu ka warinayay imaka se abuzinaad nin la yidhaah buu ka warinaya labaduba kitaabka way ku badayin waa laba uu riwaayadooda badsaday zuhrina waa ka wariyaa oo asxaabtiisii waaweyneyd buu kaba mid yahay abuzinaadna isna axaadiis badan buu ka wariyaa labadaba kitaabka wuu kusoo noqnoqon doonaa biidn illaahi tacaala bal labada nin ee midna kunyadiisii ay inoogu sugantahay midna laqabkiisii waa laba ninoo hiqaadii ruwaadee rufacada ahayd ee aada u heer sarraysay kutubta lixdaana ku wada sugnayd ka midee abuzinaadna cabdullaahi ibnu dakwaan baa la yidhaha kunyadiisu waa abuu cabdiraxmaan waa laqabuna abuzinaadkan bal sheekhu ma jeclayn baa la yidhaahoo muu ka raalli anugu waaba ka cadhoon jiray laakiin waa dee waxaa uba shuhroobay acrajna cabdiraxmaan ibnu hurmus baa la yidhaha ka hore waxaan idhi cabdullaahi ibnu dakwaan ka labaadna cabdiraxmaan ibnu hurmus bal markaa taas weeye in waxaana jirta sanadkaas ah abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata markaan asaaniidda abu hurayre gasho eegno waa asaaniidda ugu heer sarraysa ama haddii laba yidhaaho asaaniidda abu hurayre wax lagaga wariyo sanadkee ugu sixo badan ama kan baa ka mida asaaniidda ugu sixo badan marka la eego asaaniidda abu hurayre axaadiidtaysa laguma wariyo markaa wuxuu yidhi abu hurayra ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi fawa ladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahaye laa yuminu ma rumaynayo axadukum axadkiin iimaankiisu ma buuxsameeyo weeyo dee iyada rasuulkii ilaahay bal waxa weeye dee taas iimaan kaamila ma yeelanayo xataa akuuna waayo dee khasladan imanka aslaliimaan kama dhigayno waxa la anfiyayo sababta haddii khasladan walow ruux kastoo mumine xadi uu ku leeyahay rasuulka ilaahay maxabadii iyo dee jacaylkii ruux kastoo iimaan qalbigiisa kuba sugayay haddana dee martabadani waa martabo sare oo xataa akuuna ilaa noqdo axaba ileyhi xaggiisa mid looga jacayl badinyu isaguu kaba jecel yahay min waalidihi waalidkii iyo wa waladihi waladkiisa waalidkii iyo waladkiisa iska daa cid kale waalidkiisii dhalay iyo waladkiisii uu isagu dhalay ilaa uu noqdo mid isagu kaba jecel dee rasuulkii ilaahay oo jacaylka uu rasuulkii ilaahay jecelyahay uu ka bato jacaylka uu ilmihiisa jecel yahay ka uu waalidkiisii jecel yahay iimaankiisu ma buuxsamayo ama iimaankiisu ma taam noqonayo taas buu ihi bal marka ayn waa iimaan kaamila ma yeelanayo xadiidka mid weeyaan horta rasuulka ilaahay wuu dhaartay cid dhaarsadaysayna ma jirto waxaa xadiidka aan kaba faa'iidaysanaynaa ruuxu markuu arrin adag dee uu adkaynayo xoogaynayo iyadoonay cidba dhaarsan oonay ka dhaar dalbin haddii uu dhaarto oo kale jawaaskeed waayo rasuulka ilaahay halkanun maahay meelo kala duwan buu dhaartay arrinkan uu isagoo xoogaynayo adkaynaya istixlaaf maba jirin marka arrinkii muhimkaa kol hadday dee arrinkuna run yahay dhaartiina in la badsado maahe laakiin arrinkii muhimkaa adkayntiisa dee awqaadda qaarkeed bal jawaaskeed xadiidka way nooguba sugantahay aadna way usoo noqnoqotay axaadiida oo meelo kala duwan iyo axaadiid kala duwan baan helaynaaba taas xagga marka la eega riwaayadeennan waalidkaa horeeya waladkuna waa dambeeya kollayna waxaan filayaa xadiidkan bal maalan isagu abu hureyre saasunbuu kuba yimi si kale riwaayaadkiisu kumay iman waana xadiid bukhaari uun la wariyey uun muslim aanu la wadaagsan ka dambe ayuu muslim la wadaagsaday marka xagga waalidka yidhaahaan waxaa loo horreysiiyey mid weeyaane dee waalidku waa ka badan yahay waladkii waxnaa sida uga badan yahay dee ruuxaan aabba lahayn ma jiro ama waalid aan lahayn laakiin dad badan oon awlaad lahayn baa jira xaggaa marka la eego agariyada dee waalidkii ruux kastaaba waalid waa leeyahay laakiin ruux kastaaba walad ma laha jaanibkaasi iyadu waa mid oo kale ee waa mid kolley arrin kaleo ay sheegaan labaduba way ku sugantay sharaxa laakiin laba meelood buu kalaba geeye dee waa xagga marka la eega ijlaalkii iyo weynayntii iyo xurmayntii iyo taqadumkii zamanne way kala horeeyaane waaba taas weeye xagga marka la eego dee waladkoo kalena hadday riwaayaadka qaarkood wa yimaadeen nasaa iyo xadiidka dambe iyadoo waladka la horreysiiye waa limasiid shafaqa waxaa la arkaa dee kolley dadku ilmihiisa inuu kaba jeclaado waalidkii dee waanu uga shafaqaiyo naxariis badan yahay waladkiisu waalidkii ugaba naxariis badanyo xaggaa masiidka shafaqada iyo jaanibka ayay horreysiintu noqonaysaa waa xadiidka anaskan abu hureyra sanbayba ahayd haddaba ilaa ay dhacdo inuu waladkii iyo waladkiiba kaba jeclaado imaankiisuma dhammaanayo xadiid kalena waabakan xadaثna yacquub bnu ibrahima qaala xadaثna bnu culayata can cabdilcaزiiz bni shaybi can anasi can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam xa sanbaa ii taala waxaanan ayaamihii aynu muqadimada kusoo jirnay soo sheegnay kitaabkan ama dee kitaabka ruwaadiisa iyo riwaayaadkii kaba dambeeye bukhaari laynoogaba soo naqliyey waa ti aan waxoogaa soo magacownay riwaayada ugu itqaan badan waxaan idhi waa abu dar can mashaayikhihi halaaa oo iyaguna firabri ka wada wariyey sarkhas iyo mustamli iyo kushmihani oo abudar waxaana nidhi xaaf ibnu xajar nuskhadiis ama riwaayada uu sharxanaya uu isagu horreysiinayay waxay ahaydba taas abudar laakiin waxaan markii horeba soo sheegay in dee sheekhu markii hore muu kala saarin matigiina muu soo dhigan isagoo matigii gaar u dhigto wuxuu isyidhi kitaabkaa dheeraan doona markii dambe kitaabka la madbacaynaya ama la raqamaynayeyna nusqo aan tii abidar ahayn oo riwaayaadkii kale lala madbaceeye fatxulbaari marka iminka halkan oo kale matiga waxaa ii taalla xadaanaa yacquub ibnu ibraahim xagga hoosena waxaa ii taalla akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim sababtuna waa maxay riwaayadii abudar waxayd akhbaranaa bay ahayd halkan kuwa kale ayaa xadaanaa ahaa riwaayadan markaa matigii dee mati aan kii uu isagu sharxanayay ahayn ayaaba la dhigay taasi waa mid arrin kalena way jirtaayoo xadaanaa iyo akhbaranaaba way nagu soo noqnoqonaysaa dee asaaniidana way ku soo noqnoqotaa aimada qaarkood way kala qaadaan laba macnay kala leeyihin saa daraaddeed sa muslim oo kaliya aad buu u dhowraa u ilaaliyaa xataa sheekhyadiisi isagutu isticmaalaya maaha sheekhyadiisuu eegaa uu yidhaa hebelna akhbaranaa buu yihi hebelna xadaanaa buu yihi sababtuna waa maxay kolley in badanoo culimada ka midina waa arrintoode xaddaanaana wixii sheekha carabkiisa laga maqlay saa carabkayga uga maqlaysaan bay odhanayeen isagu ka aqriyaya ahayn axad dalabadiibaa aqriyaya sheekhuna laakiin uu dhagaysanayaa waa la socdaa waa alqiraa'atu calayhi waa martabada labaad ee wax lagu naqliyo mid waa asamaac min lafdi sheekh midna waa alqiraa'atu cala sheekh oo kale taas bay deeta u isticmaalaan akhbaranayo wixii sheekhu lagu dul aqriyayey ee isagu ka aqriyaya aanu ahayn marka la leeya sheekhii baanu ka maqalay lama odhanayo xadaanaaye ahbaranaa fulan baa la odhanaya bal taas waa mid waa muslim iyo abu daauud iyo koley muslimna aad iyo dee abu daauud iyo way u cinaayoodaan laakiin bukhaari maxay tahay ahbaranaa iyo xadaanaa agtiisa waa isku mid ahbaranaa iyo xadaanaa isagu markaa marka bukhaari la joogo khaasatan markuu isagu isticmaalayo laguma fasirayo labada arrimoodoo lama odhanayo marka akhbaranaa la arko waa qiraac cala sheekh xadaanaa markaa waayo isaga mid keliya u tahay waana inoo iman doontaa insha allahu tacala uu ka hadli doonaa matin wuu kaga hadli doonaa markan kitaabuliimaan kaba baxnay kitaabucilmi aan gaadhno akhbarana iyo waxa uu kaba isagaa matiga soo dhigan doona oo baab sooba dhigan doona bal markaa waxaan leenahay dhib ma laho bukhaari waa isla mid uun waa mutaraadif agtiisa markay noqoto dee mashaayikh kale oo saas ahaydna waabay jireen aimada qaarkood sida imaam maalik oo kale iyo dee naadir bay ahaydba in carabkiisa wax laga maqla waa lagu dul aqriyi jiron kitaabkiisa muwada iyo taas way adkayd in isaga uu kan aqlay kolba cidii timaada iyaga dee kitaabkooda wato ku dul aqriyaysayoo bal markaa taase waana dadka iyaguna taa qabay inay isku mid yihiin akhbarana iyo sheekha haddaad ku dul aqriyaysa iyo ood saa wax kaga barato iyo haddii uu isagu aqriyayo inaanay farqi u dhexeeyaaba jirin taas bay iyaga agtooda ahaydba wey hadda waxaan leeyahay tan qolooyinkeena raggi baan ogeyda abudar nusqada haysta iyagu markaas waxaan leeyahay halkan kitaabka way siyar dhaafsan yihin sababtuna waa arrinkaa horeen sheegay oo bal matalan wuxuu yihi markaa musanifku imika halkan waxadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu can qataata can anasin maxay arrinku yahay uun xadiidku waa xadiid anas tiraduna way isleegtay laba sheekh baa iyo dee sanadkii bal matalan laba sanad buu ku kala wariyey markii hore muxuu yidhi xaduna waxay ka dhigantahay taxwiil sanadkii horea laga guurayaa iyadoon matigii la dhammayn oo sanad kale loo guurayaa markii hore muxuu yidhi yacquub ibnu ibraahim ibnu culaya waa ismaaciil ibnu ibraahim baa isna laydhaha walaalama aho shaqa iskuma laha cabdilcasiis ibnu sahiib canas bay ku kulmayaan kii kalena muxuu noqday aadam ibnu abiyaaskii marka dhoweyd baan soo haynay iyo shucbaya qataadoon saddexdaba casharka caawa kuma soo maray can anas way isleegyihiin laakiin anas baa lagu kulmayaa qaala wuxuu yidhi anas qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laa yuminu ma rumaynaya axadukum axadkiin xataa akuuna ilaa noqda axaba ilayhi axab halkan bimacnaa ism mafcuul baandee waa afcalku macna lmafcuul weeye oo bimacnaa mid looga jacayl badanyu isagu kaba jecelyo weeye ilayh min waalidii waalidkii iyo wa waladii waladkiisa iyo wanaasi ajmaciina dadka o dhan dee kol hadduu labadaasba kaba jeclaaday dadkii kalena hadalkood badaaye laakiin sanadkan xadiidka anas bay intan xadiidkii abu hureyre laba dheer oo waalidkii iyo waladkii iyo dadkoo dhanba waxa weeyaan ilaa uu igaba jeclaado waxa weeye ma noqonayo ruux dee iimaankiisu buuxsamo bal markaa kolley jacaylka rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee iyada hadday tahay iimaankii iyo itibaaciisii la raacay iyo wixii uu kaba iska dadka ka nahiyoo lagaba tagay iyo wixii uu amray oo laba yimaado taasi farad bay noqonaysaa iyo laakiin wax alle wixii uu laba yimi oo lagu raaco iyo akhlaaqdiisii oo lagaba dhaqan yeesho iyo jacaylku kolley asal buu taa u noqonayaa itibaacu maahay waa wax dheer oo taa kaba badan ruux kastoo mu'mina kolley xadi iyo nasiib waa ku leeya waa la kala badsanayaa uune bal waxaa weeye taasna waa dee arrinkii iimaanku ku taab noqonaya kuba buuxsamaya haddii aan maqaamkaa la gaadhina weli nuqsaan jaanibka ay jirto iimaankuna aanu bal maalan isagu buuxsama aanu dee iimaankiisu buuxsanayn bacd alculamaa baa waxay dhahaan xubbiga calaamadiisa waxaa noqonaysaba inuu ruuxu taas ama rasuulka ilaahi saa uba jecel yahay haddii ruuxii loo bandhigo la dooransiiyo shay waxyaalaha uu jecelyaha ama aqraabdiisa ka midoo uu waayo iyo isagoo hadday bal suurtagal tahay oo dhici kari lahayd ru'yadii rasuulka ilaahay la waayo labadoodaa la dooransiiyo macnaa wuxuu jeceliyo waxyaalaha maxbuubkiisiia iyo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh araggiisa iyo la kulankiisa oo kale ayaa laysu baaldhigay haddii uu bal matalan ru'yadaa dooran lahaa bal hadday suurtagal tahay oo xataa waxaas ehelkiisa iyo maalkiisa iyo naftiisaba kaba wada dooran lahaa dee waa heerkaa uu joogo haddii laakiin ee waxyaalaha qaarkood ha kaba doortee umuuraha aqraadiisa barhkood dee aanu kaba doorteen oo kuwana uu waayo maalan dee ay kala weynaan lahayd iyadoo rasuulka ilaahay ru'yadiisa uu waayo markaas weli waxbaa dhiman oo waaba marka calaamadii bay noqonaysaa laakiin dee maxabada maxaa ka ratibmaya itibaaciisiibaa kaba ratibmaya wixii uu la yimiba dee laguna rumeeyo laguna raaco laguna daydo wanaaggii uu laba yimi wax alle wuxuu dadka kaba reebayna lagaba tago waa wixii maxabadaa kaba dhalanayay bal haddaba jacaylka rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu calayh taasuu leeyahay kolley ruux kastoo mu'min oo iimaankiisu saxiixina xaddi waa ku leeyahay waa la kala badsanaya qafladan iyo dee shahawaadkan inaga qaalib noqonayaana taas hoos bay u dhigayaanoo way dhimayaanba taas waa baabu xalaawati liimaani bal xadiidkan ku dari iimaanka macaankiisi waa simaartii iimaanka kaba dhalanaysay baabkiisiiba weeye xadaثna mxamed bn musanى qala xadaثna cabdاlwahaab الhaqafiyu qala xadaثna ayub can abi qilaabata can anasin can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal sanadka mar kale inay dadkiisu inoo soo noqon doonaan alaaثan saddex khasro man kuna fiihi ruuxa laga helo manaa man wujidna fiihi wey wajada wuxuu helayaa xalaawat اliimaani iimaanka macaankiisii ladadiisii iyo macaankiisii buu helayaa kolley iimaanka macaankiisaasoo kale saahim abnawi raximah llahu tacaala uu yidhaaho waxay noqonaysaa daacaadkii uu ku raaxaystuu macaansado u fudaaduu macaansado mashaaqdii iyo waxyaalaha caynkaasi ee xagga diinta oo u adkaysto oo bal maalan kuba sabro uba adkaysto ka doorto acraadii adduunye iyo waxyaalaha caynkaasa taas bay noqon eh bal iimaanka macaankiisuu heli an yakuuna allahu midu waa maxay tii koobaad inuu ilaahay noqdiyo warasuuluhu axaqa ilayhi mid looga jacayl badanya xaggiisu isagu kaba jecelya mima siwaahuma waa sida maxabada ah waana maxabadii ikhtiyaariga ahayd ee qeyl dee waxa weeyaan taas ee doorashada iyo waxyaalaha caynkaase dee waxa weeya ruux maaha ti waxa weeyaan dee waxyaalo kale mayl isaga hawadiisa ti uu kaba raacaya weeyaane hawadiisu ay u noqonaysay tabac dee wixii bal rasuulka ilaahay laba yimi xaggii ilaahay kaba keenay an yakuuna allahu warasuulu axaba ilayhi mima siwaahuma waan yuxiba inuu jeclaado almara shaksi laa yuxibuhu ila lilah waa taa aynu hore usoo maray ruuxa muminkii ilaa uu iimaankiisu inaanu buuxsamayninoo walaalkiisa muslimkaa la jeclaado wuxuu naftiisii laba jecel yahay marka iimaanka xalaawadiisii buu ku helayaa ladadiisii buu ku helayaa dhadhansigiisii iyo macaansigiisii haddii uu dee shaksigii uu jeclaado shaksi isagoo ilaahay daraaddii un mooye wax kale aan u jeclaanayn qarad kale aan lahayn halkii kitaabuliimaanna alxubu filah walbuqdu filah inay iimaanka ka mid tahay waataynu soo maray waana umuuraha waa yakraha inuu nooco an yacuuda inuu laamo fi lkufri gaalnimo kolley gaalnimo inuu ku noqdo dee waqtigaasna dadkii saxaabada ahaayee rasuulkii ilaahay laba khidaabayo intoodii badnayd dad soo islaamay bay ahayd dad gaalnimo kaba yimi bay ahaayeenba taas oo kale keen waxa weeye bal waa ruuxu inuu gaalnimo kuba dhaco uun yakrahu an yacuuda fi lkufri kamaa yakrahu siduu u nacaya an yuqdafa fi nnaar in dab lagu tuuro siuu u nacayo inuu gaalnimadii u naco macnaasa weliba laftii dambeeyo kitaab kuba dambeeya inuu isagoo iyadoo dab lagu tuuro ka dooran lahaa waa lafti kaba sii ablaqsan kan dab in lagu tuuro uu kaba dooran lahaa dee gaalnimo inuu ku noqdo macnaha haddii loo bandhigo ama laguba qasbayo gaalnimadii lagu xambaarayo inuu bal dab oo lagu tuuro ay isagii kala sahlanay tahay kala fududahay kana dooran lahaa inuu gaalnimo dib uguba noqdo taasoo kale iyo iimaanka macaankiisii iyo xalaawadiisii buu helaya kolley xalaawadan taa laguma fasiray waa ta aan soo sheegnay oo maxabada rasuulka ilaahay iyo maxabada ilaahay iyo daacadeedun oo la sameeyo mukhaalafadoodaoo lagaba tago taas baa iyagii laguba gaadhayaa walow dee asaas ay u tahay asal ay noqonaysee aanay itibaacan mahayna waa itibaac wax kasii dheer maxabadu dheerba ee umuurahan xalaawat iimaan laguma fasirayna waa ta aan sooba sheegnayoo bal haddaba iimaankii macaankiisii iyo ladadiisii iyo himaartiisii umuurahan baa laguba helaya iyaguna khisaashii iimaanka ayay kaga mid yihiin xadiidkana mar dhow ama waa inoo soo celin doonaa kole casharkan ka dambeeya uu inooguba sugnaan doonaa wallah subxana wa tacala aclam